barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efhimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha may waa soddon sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idinku hayno oo barnaamijka waxaa ka mid a cabsida soo wajahaysa dadka muslimiinta ah oo ay soomaaliduna ku jirta ee ku nool dalkan maraykanka oo sii kordhisa mar kasta oo ay weerara dhacaan dadkii ma la garan karo waayo way labisan yihiin darbay qabaan way socdaan way ku garab socdaan mana garan karaysid qofkan inuu maaragtay uu dhibaato inuu waday in kale laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay dhibaatadan haddana uguma horreynin xitaa sidii sebtembar eleven oo u dhacday waxyaabo fara badan baa iska jira siiba waayadan dambe waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijya aan ku eegayno sida ay u shaqeeyaan golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo degmada gaalkacyo golaha deegaanka gaalkacyo waa golaha keliya ee si sharci ah loo soo doortay lagu soo doortay aan qabiil iyo jufo iyo midna aan ku salaysan si soomaaliya hadda xeerbeegta oo jajabka ay ku dhaqanto ama qabiilka la yidhaahdo waa golo laga soo doorta xaafado afarta xaafadood oo gaalkacyo ayaa haddii laga soo doortay
qasaa'idka aan idiin haynana waxaa ka mid ah waa tahay waa maqli doontaan laakiin marka hore waxaa kaloo idiin hayno xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan marka hore soo dhegeysta waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida senatarka maraykanka john mccain ayaa sheegay isniintii in uu arko in ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi valadimir putin ay yihiin caqabadda ugu weyn ee maraykanka hortaagan senator mccain ayaa ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka daacish senatorka ayaa booqasho ku maraya dalka australia waxaana uu sheegay in ruushka ay isku dayeen in ay burburiyaan rukumada asaaska u ah dimuqraadiyadda maraykanka waxaana uu ku eedeeyey in ay isku dayeen in ay farageliyaan doorashooyinkii ka dhacay maraykanka iyo dalal kale oo caalamka hadalka senatarka ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo maamulka madaxweyne trump ay ku socoto dambi baaris la xidhiidha in uu jiro xidhiidh u dhexeeya ruushka iyo ololihii madaxweyne donald trump madaxweynihii hore ee banama ee keligii taliska ahaa ee maamulkiisu uu ku caanka baxay cadaadiska iyo colaadda ayaa geeriyooday manuel noriega oo saddex iyo siddeed jir ahaa ayaa isbitaal ku jiray in uu ka soo kabto qalliino dhowr ahaa oo looga sameynayay buro kansarka ah oo dhinaca maskaxda ah ka hor inta aan isbitaalka la dhigin ayuu ahaa nin guri ku xiran oo aan loo ogolayn xorriyadda xarigga guriga ka horna ciidamada maraykanka ayaa dowladdiisii awood kaga qaaday isagana xabsiga u taxaabay sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii manuel noriyega ayaa xilligaas lagu eedeeyey inuu gabodfal badan geystay intii uu talada hayay ee u dhaxaysay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii ilaa iyo siddeetan iyo sagaalkii dalka faransiiska ayuu muddo ku xirnaa isaga oo ku eedaysnaa sharciyeynta lacagaha sharci darrada ah ee muqaadaraadka iyo ganacsiyada kale ee sharci darrada ah laga abuuro madaxweynaha hadda ka taliya banama juan carlos farella ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay erayo ay ka mid ahaayeen dhimashada manuel noriega waxa ay soo xirtay cutubka taariikh ka mid ah taariikhda dalkan reerkiisuna waxa ay xaq u leeyihiin in ay aastaan
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkii hore nin ku hubaysnaa torrey ayaa laba ruux ku dilay magaalada portland ee gobolka oregon ee dalkan maraykanka labada qof ayaa u dhintay iyaga oo difaacaya laba gabdhood oo la sheegay in ay ahaayeen soomaali kuwaasi oo ninka dilka geystay uu uga hanjabay erayo ka dhan ah diintooda iyo isirkooda arrintan ayaa waxa ay walaac ku abuurtay bulshada muslimka maraykanka ah gaar ahaan soomaalida warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya nuur xasan nuur
dadkii ma la garan karo waayo way labisan yihiin darbay qabaan way socdaan way ku garab socdaan mana garan karaysid qofkan inuu maaragtay uu dhibaato inuu waday in kale laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay dhibaatadan haddana uguma horreynin xita booliska ayaa sheegay inay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dhacdadii jimcihii hore ka dhacday gobolka oregon kaasoo nin magaciisa lagu sheegay jeremy joseph christian uu ku weeraray laba gabdhood oo la sheegay inay yihiin soomaali ka hor inta uusan tooreydiisa ku dilin laba nin oo isku dayay inay difaacaan qof kale oo ka mid ahaa dadkii soo farageliyey dhacdadani oo ka dhacday tareen dhexdiis gudaha magaalada portland ayaa weli cisbitaalka lagu dabiibaya arrintan ayaa wax ay walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah ee degan dalkan maraykanka oo ay soomaalidana ka mid tahay asli xasan cabaade oo ahayd gabadhii ugu horreysay oo soomaaliya ka noqotay duuliye haddana ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada dallas ee gobolka texas ayaa v o eeda u sheegtay in walow ay cabsida nacaybka muslimka ah iyo ajaanibka maraykanka ay soo badatay ay haddana dadku aada u feejigan yihiin marka waxa weeyaan dadkii waxa ma la garan karo waayo way labisan yihiin darbay qabaan way socdaan way ku garab socdaan mana garan karaysid qofkan inuu maaragtay uu dhibaato inuu waday in kale laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay inkastoo maaragtay portland oo dhibaato ay ka dhacday laakiin anaga gobolkeena maadaama uu ka ballaaran yahay xagga securitigana aada uga fiicay muslimiin fara badanna aan ku noolnahay waa laga feejigsan yahay dhibaatadan haddana uguma horreynin xitaa sidii september eleven oo u dhacday waxyaaba fara badan baa iska jira siiba waayadan dambe laakiin haddana waa la feejigsan yahay waana la isdifaacayaa waxaanu leenahay looyaro fara badan oo muslimiinta u dooda muslimiinta aad bay isugu xiran yihiin marka muhiimada waxa weye dadka maaragtay maaragtay diinteena aana lahayn waa in la gaarsiiyaa masajkii hay-adaha difaaca xuquuqda muslimka ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in nacaybka dadka muslimiinta ee maraykanka uu kordhay sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada st paul ee gobolka minnesota islamarkaana bara ka ah jaamacadda islamic university of minnesota ayaa arrintaana sharaxaya markaad fiiriso waxaa jiro telekoob cilmi ah oo ay sameeyeen hay-adda care oo ah hay-ad weyn ee muslimiinta xuquuqdooda u dooda waktigii oo trump maamulkiisa ama madaxweynaha waddanku ka noqday waxaa boqol kiiba konton ayaa waxa uu kordhay markay kordheen waxay ahayd madaxweyne oo wadanka mus wadanka maraykanka oo muslimiin oo boqolkiiba kow ugu yaraan ah ay ka yihiin shacab waxay ahayd in uu cambaareeyo madaxweyne ahaan laakiin ilaa hadda oo int inta laba jibaar ama labalaab ay noqdeen dhacdooyinka liddi ku ah muslimiinta iyo diinta islaamka lagama hayo madaxweynaha ama dowladda maraykanka
duqa magaalada portland ee gobolka oregon ted willa ayaa ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga dhammaan dadka ku nool magaalada uu madaxda ka yahay waxaan samayn doonnaa wax walba oo awooddeenna ah si aan u xaqiijinno ammaanka dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee kala isirka ah ee ku nool magaaladeenna adduunyada wakhtilxaadirkan waxaa ka jira nacayb aad u badan iyo sidoo kale qalalaaso fara badan jawigeenna siyaasadeed ee xilligan ayaa u oggolaaday qol weynna siiyey kuwa faafinaya nacaybka ku dhisan isirka ereyada dulmiga ah wax ay horseedaan ficillo dulmi ah dhammaan hogaamiyeyaasha lasoo doortay ee ameerika iyo dhammaan dadka leh qalbiga wanaagsan waa inay si hagar la-aan ah u shaqeeyaan si loo bedelo jihadeenna siyaasadeed bayaan uu soo saaray golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ayaa lagu sheegay in arrinta nacaybka dadka muslimka ah ee sii kordhaysa ee maraykanka ay ku eedeynayaan madaxweynaha maraykanka donald trump haddaba xalku muxuu yahay waa kan mar kale sheekh xasan jaamici xal waxaa ah saddex kow dowladda maraykanka oo trump madaxweynaha laftigiisa sida u cambaareeyey falkii oo naceebka dhanka ka ahaa yuhuudda oo qeyb ka mida maraykanka ah in uu cambaareeyo maaragtay falalka dhanka ka ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta uu cambaareeyo oo naceebka laba dadka muslimiinta ah in ay taxadar badan ay muujiyaan khaasatan gabdhaha iyo dadka labista oo muslimiinta markay labistaan khamiiska oo kale midda saddexaadna in shacabka muslimiinta ah ay noqdaan shacab firfircoon marka loo fiiriyo xagga faafinta diinta siay u tusiyaan shacabka kale oo ama dadkan ceebka qaba in diinta islaamka ay ka mid tahay diimaha waddanka maraykanka laga leeyahay muslimiinta ku nool dalkan maraykanka ayaa lagu sheegaa inay yihiin saddex dhibic saddex milyan oo ruux marka loo eego saddex boqol laba iyo labaatan milyan oo ruux oo ku nool maraykanka taasoo micnaheedu tahay inay yihiin boqolkiiba hal guud ahaan dadka kale ee haysta diimaha kale ee maraykanka aada iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur oo inu warbixintan inoo diyaariyey
halkaad dhegeysta weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada qeybtii labaad ee barnaamijyo aanu ku eegeyno horumarinta maamulka dowladda hoose gaalkacyo iyo sida ay u shaqeeyaan golaha deegaanka ee laga soo xulay afarta xaafadood ee magaaladaasi ay ka kooban tahay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sharci ahaan sida ay u shaqeeyaan iyo waxyaabaha u hirgalay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa cali xuseen cali qadra cabdulaahi wardheere iyo cabdulqaadir siciid hayl dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo kulan gaalkacyo ugu soo ilaaday waxaa looga hadlay arrimo ku aadan maaraynta dhulka dadweynaha iyo weliba hantida dowladda hoose ee degmada gaalkacyo arrimahaasi oo idil dhammaan waxaan rabnaa inaan wax ka weydiinno ka qaybgalayaasha barnaamijka marka ugu horreysa cali xuseen cali kiisaska ugu badan ee dhaca dhinaca dhulka ah markaad qiimaysaan bishii imisaad ku qiyaasi kartaan
walow hadda ka hor ay ka bannaan lakiin hadda sanadahan dambe bishiiba way soo yaraanaysaa bishiiba hal mar ayaan ku qiyaasaa muranka dhinaca dhulka marka laga yimaado bilicda magaalada dowladda hoose xubnihii golaha deegaanka tihiin waxaa jira xaafado mararka qaarkood ay suurtagal aysan ahayn in gawaaridu ay gasha arrintaa maanka ma idinkugu jirtaa inaad ka doodaan oo wax laga qabtaan
maasha allah waa mahasanta cabdi waaxid waxaa ugu badan oo degmada ka jiro oo aan maskaxdeedan ka guuxaya ama sidan beri aan isku soo qaadnaa arrintan nuuc laftirkeeda ah insha allah waxqabadkeedana waanu ku jirnaa boqolkiiba boqol si mar kasta oo goluhu fadhiisto ama haddii ilaahay mas-uuliyiinta degmadu isku yimaadaan waxyaalaha ka guuxaya qalbigeenna ama aan isku soo qaadno arrimahaasaa ka mida oo muhiim u ah waxaan rajaynayaa inay ayaduna ay xallisato soomaaliya waxay soo martay burbur aad u badan burbur dhowr iyo labaatan sanaha lasoo maray burburkaas markaa sanad iyo labo iyo xilli fudud midna looguma gudbi karo waxaa looga gudbi karaa in sidii burburka u dhacay oo usii daamayo sidoo kale in wax loosoo loo soo kabo oo maalinba sanadba bilba mar wax lasoo kabo si ay berri subax loo berri ama saa dambe loo gaaro oo kale ama waqti kabacdi loo gaaro waqti dadku isku filan yahay oo sharcigu uu qofka dembilaha ka sarreeyo sidaa la'alligeed waxaan rajaynayaa maadaama wixii ay wax gacanta lagu haya ay yihiin ee wax laga seexdaa ay sahayn wax dowladdii sare hadday noqoto soomaaliya hadday noqoto dowladda maamul goboleedka galmudug intuba wax ay gacanta ku hayaan ay tahay waxaa moodaa in wax waliba sharci darre inay sii burburayso sharciina soo kabcahayo baa moodaa oo muuqato soo ifaysa iftiin baa soo baxaya iftiinkaasna insha allah waxaan rajaynayaa meesha aan meel lagu naalloodo oo shacabku haddii ilahay ku idmaayo ku naalloodo dadka ilahay annaguna aan ku nastanno inaan ku gaarnaan rajaynayaa marka wixii kasta oo jiraba oo dhibaba asagoo dhib badan dhib jiro ayaa wuxuu yahay wax gacanta lagu hayaa wax gacanta marka lagu hayaa waa wax suulaya sababtaa w mar dii wax ayse maarata sii socdo aysan ahayn oo faafahaya waxa qofka us maarata awood u haynoo faraha laga qaadan uusan ahayn waxaa moodaa inuu waxaasi ay qabsoomayaan boqolkiiba toddobaatan waxa rajo ka qabnaa inay wax qabsoomaan
qadra mar waliba dhallinyaradu bulshada waxay u tahay lafdhabar dhallinyaradiinna golaha deegaanka degmada gaalkacyo ma u guntanaysaan si magac uu idinkaga haro in bilicdii magaalada aad wax badan ka badashaan hadda waxaad ka doodaysaan arrimaha muranada dhinaca dhulka ah wadooyinka iyo bilicda magaalada oo muhiim u ah quruxdii magaalada inaad arrintaa kaalin libaxa ka qaadataan maanka ma idinkugu jirtaa cabdiwaahi minkuushisa maahana hadda ayaa maanka ku haynaa oo shaqadii baan ku wadnaa oo ku dhex jirnaa maalmihii u dambeeyey waxaa socday kulamo xoogle oo looga hadlaya sida bilicda iyo dib habeenta magaaladan oo looga doodi lahaa ayaa socday waaxda nadaafadda ee dowladda hoose ayaa howlo dardar la waday annaguna sida aad u sheegtaba lafdhowr baan unahay diyaar waxaan unahay inaan kaalinteena qaadano haddana dowladda hoose waa ay wadaa arrintaas si aad iyo aadaan uga qayb qaadanaynaa oo aan ku faraxsanahay qaabkay hadda dowladda hoose wax u wado gaar ahaan waaxda nadaafadda ay wax u wado dhammaan magaalada oo dhan boqolkiiba siddeetan magaaladu nadiif waaye wadooyinkeeda waxaan rajaynaynaa in bisha juunba soo socotaba in waddo xiran oo dambe gaalkacay lagu arag aada u mahadsan tahay
cabdiwaxid waa sida walaashay qatarka xildhibaan qatar u sheegtay shaqadu way socotaa dardargelinta iyo haddii la kuu roon yahay muhiimadda aan ka qabnaana boqol kiiba boqol weeye waxa weeye wacyi baa lasoo maray adugu abaaraa jiray dagaallo soo noqnoqday magaaladu way socotaa bilicdeedu alxamdulilah dagaaladii iyo abaarihii intaba waa laga soo kabsaday haddana si aadaha loogu soo jeedaa inaan wadooyinka wixii harsan wixii hore loo sameeye maahana qashinka nadaafadda adduunya qaybtii fayadhowrka waa shaqaynaysaa annaguna waan u taagannahay inaan annagu gambuluuska u gashanno oo dariiqa aan qashinka ka qaadno oo aanan uga xisaabin annagoo xildhibaanadii deega golaha deegaanka ah dadka aan uga horumarno si dadku ay noogu daydaan
aad baa maadsantaa cali sida qadra iyo cabdiqaadir ka dhawaajiyeen waxaa la gudagelay xilli roobaadkii magaalada waxaa dhex eegaaga qashin fara badan waxaana ka dilaaci kara ama ka dhalan kara cudurro xanuunadaasoo dhibaato bulshada ku keeni kara arrintaa cidda looga fadhiyaa waa dowladda hoose maxaa ilaa iyo hadda idinka qabateen maxaase idinkaga qorshaysan
maasha allah waa mahadsantaha cabdiwaahid horta meesha degmada gaalkacayo golaha deegaanka gaalkacayo waa golaha keliya si sharciga loo soo doortay lagu soo doortay aan qabiil iyo jufo iyo midna aan ku salaysan si soomaaliya hadda xeerbeegta oo jajabka ay ku dhaqanto ama qabiilka la yidhaahdo waa golo laga soo doortay xaafado sharciga xaafada looga soo doortay xaafadda afarta xaafadood oo gaalkacyo ayaa haddii laga soo doortay si sharciga looga soo doortay cod bay ku soo baxeen dadweyne oo bulshada meesha degana sidaas bay golihii deegaanka ee magaalada gaalkacyo ku yihiin galmudug haddaan su-aashaada usoo laabto waxaan qabanay nadaafadda waxaan ka qabanay inkastoo magaalada sida hadda hor u sheegnay dagaallo iyo abaaro iyo howlo aan dhibaato badan ay ka dhacday haddana wax ka qabad badan baan ka qabanay waxaan qabanay haddii biy godadka biyo booliga la yidhaahdo ayaan oo ilaa waagi dowladda siyaad barre xataa qaar burburay ay u dambaysay isticmaalkoodii ayaan waxaan raadkoodii raacnay qaar in badan baan soo helnay waa qodnay qaar baan dhisnay waxaan isku daynay in wixii biyihii qashina si ay u galaan biyaha roobka da qashinkiisa biyihiisa u galaan ee aysan u fadhiisan waddooyinka iyo guryaha ayaan waayaan godadkaas u raadinay in badanna haddaan ku daba jirnaa inna waa soo helnay insha allah haddii ilaahayd mahay waxaan kaloo samaynay meelo haddii ilaahaydna biyuhu kanaalla oo jeexan oo biyuhu maraan oo meelo lagu talagalay oo ay fadhiistaan oo magaalada ka baxsan si ay u tagaan kanaalkaas biyuhu u qaadaan una tagaan meesha loogu talagalay waxqabadkii intaas in ka badan oo ka badan baa ka mida ololaha waaxda nadaafadoo kale markii shan iyo tobankii beri ama labaatankii beriba sitimaan bay leedaha ay shaqayso oo bara cayiman oo lagu talagala ay ka shaqayso waa intaa waxqabadkii waxa hadda kabacdi aan ka maanganahnaa waxaa noo haray oo aan dilamahayo oo nadaafadda qaybta noo hartay inaan suulino baa ka mida dilama hadda kabacdi aan ka qabanayna runtii bilicda sidaan hore u sheegay wax weynaa laga qabtay annaguna si walaalka heel u sheegay hormuud inaan u noqono waay maadaama waajib nasaariya dastuuri ah laga soorto naga soo doortay xaafadaha iyo degmada gaalkacyo xaafadeena naga soo doortay waxaan diyaar u nahay dadkeena hormuud u noqono waxaan diyaar u nahay inaan qarashkeena iyo lacagteena inaan ku bixinno waxaan diyaar u nahay dowladda hoose gaar ahaan waaxda nadaafadda inaan garab galo garab istaagno anoo ogeyna shaqo badana waday shan iyo tobankii beri baa asbuuc ka mid la yidhahdo asbuuca nadaafadda bil walba waxaa jira bisha asbuucii la yidhahdo asbuuca nadaafadda oo dowladda hoose ay qarash ku bixiso dad u diyaarsan baa jira oo xaafadaha ka qoran ilaa boqol qof oo magaalada nadaafadeeda u diyaarsan shaqadaa meel fiican bay maraysaa waa rajaynaynaa bisha juun ay dhalanaysa hadduu ilaahay na gaarsiiyo oo bisha rabadaanna ay dhexda aan uga jirno in magaaladan laga waayo hal qashin ah cabdiwaahid
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo warbixintan nooga soo diray magaalada kalkacyo dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada mid ka mid a qasiidada ramadaanka
qasaidkaasi nabay ammaanka halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur oo inala socotiyay
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa soo gebgaboobay guud ahaan horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub inkasta oo uu harsan yahay faynaalka koobka horyaalada yurub oo toddobaadkan la ciyaari doono kooxaha waaweyn ee doonaya in ay soo iibsadaan ciyaartoyna waxa ay hadda mashquul ku yihiin kala iibsiga ciyaartooyda iyo weliba iska iibinta wararkii ugu dambeeyana waxa aan kala sheekaystay goordhoweyd waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde ee haye mascadde aan ku horeyna ee ingiriiska yaa imaanaya oo la yaqaana nuur haddaad umahadsan tahay kooxaha dalka ingiriisku dirbabo ay bilaabeen inay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ay dhex galaan haba ugu horeysa kooxda manchester city oo aad moodo macalinkooda ee guardiola inuu doonayo inuu sanadkan xilli ciyaareedka bilaabanaya uu kaalinta kuwaad dalka ingiriis ka galo waxaadna ka garanaysaa dirbaba waxa uu soo iibsaday wiilka layaab kale ee nambarka tobnaad u qaata kooxda monoke la yidhaahdo bernardo silva oo lacag gaaraysa afartan iyo saddex milyan oo ganiga ingiriiska kusii iibsada weliba laleeyahay lacagtaasi waxay ugu dambaynta gaari doontaa ilaa iyo lixdan milyan oo doolar sidoo kale kooxda manchester city waxa ay daba joogtaa laba gool hayay oo midkood laga yaabo inay keento waa golhayaha kooxda kubadda cagta ac milan ee la yidhaahdo donaroma iyo weliba ninka kale ee ederson ee u ciyaara kooxda benfica sidoo kale waxaa xusid madan kooxda kubadda cagta ee manchester united inay iyaduna raadinayso ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda tottenham weliba baallaha bidix ee la yidhaahdo dani rose oo ah nin lix iyo labaatan jira islamarkaasina ah ciyaartooyda ugu wanaagsan baallaha bidix ee difaaca ee dalka ingiriiska weliba xulka qarankana ka tirsan ninkaasi manchester united ayaa aada u doondoonaysa dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa iyadana waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa ee kuwan maanta xiiso badan oo dhex maraya macalinka arsen wenger iyo weliba ee ninka kooxda ee saamiga ugu badan leh ee la yidhaahdo gorankeer oo waddanka maraykanka u dhashay inay kulmayaan taasi oo suuragelin karta in macalinka arsen wenger uu saxiixo laba sano oo dheer inuu kooxda la sii joogo laakiin waxaa la leeyahay kooxda iyo weliba maamulkeedu waxay doonayaan awoodda faraha badan ee macalinkan iyo kooxda ku leeyahay in laga dhimo Waa oo gartay.
markaas macalinimo oo keliya lagu waa ekeeyo garta laakiin mase cadow eh, eh, ninka la yidhaahdo arsen wenger taageerayaasha arsenal waxa ay leeyihiin waa daaliyey eh, waxaana u wanaagsan inuu iska baxo marka haddii uu heshiiska saxiix ma laga yaabaa in ay gadood sameeyaan taageerayaasha kooxda ee aad iyo aad horta gadoodkoodu muddaba wuu jiray waana ay gadoodsan yihiin ilaa iyo hadda ee mana filayo in ay ku qancayaan inuu macalinkani kooxda la sii joogo laakiin marka la fiiriyo ee sida waxay yihiin uma eka inuu tegayo ilaa in ay isaga iyo maamulku isku dhacaan isaga iyo maamulkuna dabcan ee xushmad badan ayaa ka dhexaysa oo lama filayo marka taageerayaashu waxaan u malaynayaa in cagdhuftooda dib u liqi doonaan oo sida uu sheegay markay koobka f a cup ka qaadeen wuxuu yidhi maalinta arbacada ah ayaan ku dhawaaqi doonaa inaan kooxda lasii joogay habeenkan Eh, ka waran eh, kooxda eh, chelsea iyadu eh, ma laga yaabaa inay ciyaartooy keenaan inkastoo eh, maaragtay ay tiimka eh, antony Con- conte uu yahay tiim xoog leh Ee, aad iyo aad horta sideeda kooxdu mar kasta ay koobka qaado ee, waxa ay macalimiintu isku dayaan haddana in awoodooda lasii xoojiyo ee sidoo kale Mhm.
ciyaaryahan beratig la yidhaahdo oo inter milan u ciyaara Ha.
oo waddanka uweyshii u dhashana manchester united iyo chelsea ayaa isku haysta waayahay eh, talyaanigaa soo hadal qaaday inter milan labadaas koox eh, milan iyo inter waxaa la leeyahay eh, bishan eh, ama bisha bilaha soo socda suuqa xoog ayay u geli doonaan gaar ahaan milan oo yurub biliig usoo baxday saddex sano kadib oo ay yurub ka maqnayd marka eh, maaragtay ganacsato shiineysana waa gateen marka ka waran iyagana Ee, kooxda kubadda cagta horta AC Milan marka la eego nimankan ganacsatada ah ee dhowaanta la wareegay waxay noqonaysaa sanadkan inuu noqdo sanadkii dib u dhiska oo markaasi ay isku dayaan inay kooxdii ugu yaraan sanadka dambe ay laba uun mid ku xisaabtamaan inay sidii Manchester United ku guulaystaan koobkan Europa League la yidhaahdo ay ciyaarayaan iyo in ay ciyaartooy wanaagsan soo gataan taasi u saamixi karta inay sanadka dambe ugu yaraan kaalinta saddexaad ee waddanka talyaaniga ee ciyaaraha champions league loo yaqaano ay u soo baxaan laakiin arrinta hadda ugu daran ee kooxda AC Milan haysata waxa weeye wiilkan dhallinyarada ah ee kooxdooda ka soo baxay ee Donnarumma ninka ee goolhayaha ah oo laleeyahay waa nin mustaqbal wanaagsan leh oo Buffon iyo booskiisa ayuu gelayaa sida ay ninkaasi ugu adkaysan lahaayeen inay xajistaan oo kooxaha waaweyn ee champions league sanadkan ciyaaraya ee ku raad jooga inay ka difaacdaan marka arrintaas ayaa waxay noqonaysaa mid aad iyo aad isha loogu hayo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo igaga warramayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga nuur xasan nuur oo inoo soo diyaariyay inaan socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhowaataan qasiido kale waxaa inoo hayaa codkii baxsanaa ee faadima cabdulaahi kaahin maandeekh iyo bilatay
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
qasiidada sidaasi nagu luqanisayay maandeeq ayaan kusoo gabagabeyna baahinteena idaacadooda dikemna islaata af soomaaliga v o tan iyo kulantan dambe saas iyo nabadgelyo
rabadan bilataye bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr rabadan bilataye bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr